iyadoo somalilan ay ka socdeen muddooyinkii ugu dambeeyey barnaamijyo lagu wacyigelinaya bulshada islamarkaana kor loogu qaadaya heerka nafaqada ee carruurta iyo hooyooyinka uurka leh ama carruurta naadka nuujinaya ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan waxay sheegeen in waalidiintu ay fahmaan xidhiidhka ka dhexeeya fahamka carruurta ee dhinaca waxbarashada iyo kobaca garaadkiisa iyo heerka nafaqa ee carruurta wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somalilan axmed maxamed diiriya oo u warramay v o a ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay dareensan yihiin sidii kor loogu qaadi lahaa heerka nafaqa ee carruurta waxbarashadu waxaan odhan karaa waa meesha ugu muhiimsan ee ay tahay barnaamij kasta oo nafaqa ama nafaqayna ka qayb qaadato laba meelood baanay iyay naga soo gelaysaa annaga horta marka ugu horraysa marka nafaqa la maqlo waxaa laga yaabaa inay dadku ku fakeraan wax qaaliyahoo nolol lacag badan u baahanoo kaas maya ma aha ee waxa weyaan aqoonta uu qofku u leeyahay nafaqadu iyo maxaa nafaqa ah muxuu jidhku u baahan yahay maxaanku idhahaa sida borotiinka duxda fitamiinka biyaha kalsiyam macdano qofku markuu aqoontaa u leeyahy dabeetana wixii buu dooranayaa waxyaabahaas waxa laga yaba inay wax jaban ba yihiin aan lacag badan ba u baahnayn markaa horta cidday tahay inay dadka barta ee carruurta barto nafaqada horta waa wasaaradda waxbarashada waana inoogu jirtaa manaahiijteeda in waxyaabaha iminka lagu soo darayo weeye iminkana qaar baa kaga jira waa kow dhinaca labaad ee ay ka soo gelaysaan waxa weeyaan dee carruurtii baanu haynaa carruurtuna waxay ka mid yihiin saddexda noocee nugulka ah ee nafaqadarradu ay halista badan ku hayso oo ah carruurta iyo haweenka uurka leh ama haddii kale kuwa naas nuujinaya iyo iyo dadka waaweyn carruurtaana ayaa ugu badan dhinaca kale wasiirka waxbarashada ee somalilan axmed maxamed diiriye axmed toorno ayaa u sheegay v o a in waalidiinta badidoodu ay u fahamsan yihiin marka lasoo qaado arrimaha nafaqaynta carruurta iyo hooyooyinkaba in arrintaasi ay ku xidhan tahay lacag fara badan oo la helo taasi oo ka soo hor jeeda buu yidhi aqoon ahaan in la fahmo in lacag kooban lagu nafaqayn karo carruurta fursaddan anigoo ka faa'iidaysanaya waxaan doonayaa waalidka somalilan ama af soomaaligaba ku hadla ee dhegaysanaya barnaamijkan in ay ay ogaadaan dee kolley in badanoo ka mid way ogtahay nafaqada wanaagsan macnaheedu maaha waxa lagu heli karaa lacag badan waayo hadduu qofku aqoon u leeyahay nafaqada iyo sida loo nafaqeeyo carruurta isagoon waxbaba bixin wasiirka waxbarashada somalilan axmed toorna ayaa tusaale u soo qaatay arrin lagu soo bandhigay magaalada hargeysa oo uu sheegay in ay dad fara badan duruus ka qaadan karaan tusaale waxaan kuugu soo qaadanayaa hay-adaha caalamiga mid ka midabaa lixdii biloodba mar bay waxay ururisaa waxyaabo ku saabsan nafaqada sicirka suuqa dabaylaha dabeicada waxyaabaha nolosha ku yeesha saamaynta mid ka mida oo markii ay soo bandhigayeen waxaa ku taallay somalilan markii ay ka qaadeen meel meel xarun barakay cayaala oo magaalada hargeysa ku taalla hooyo ku nool canugeeda ama ilmaheeda ayuu ahaa qofkii ugu nafaqada wanaagsanaa somalilan sanadka dabeetana yaabiilahayn oo kale qofki loo xusiri markuu idhaa barakacayn waaba qof soo barakacay oo inaanu wax badan hayn baa laga yaabaa dee dabeedna waxaa la o sidee ku noqota waxay tihi hooyadii baanu waraysanayoo waxay nugu tiri marka gelinka dambe suuqyada laga rawaxo ayaa waxaan tagaa suuqa khudaarta lagu iibiyo iyo ka hilibka lagu iibiyo dabeetana khudaar ay dadku iska qubeen iyo fawaaki fawaakihana waxaa la idhaha kuwa aan la karin sidooda loo cuno kuwa la karyaana waa khudaar ayaan soo urursadaa meelaha hilibka lagu qaalan waxyaaba yar onan ka soo ururiyaa waan isku shiidaa waxaan siiyaa intaa dabeedna waxay kuu caddaynaysaa khudaarta iyo fawaakihu ama nimcada ilahay na siiye midhahe la cunaa inay inay inay nafaqo leedahay hooyadii hargeysa ugu meelihii ugu dayaraa ku nool baa noqotay carruurteedu kuwii ugu nafaqada wanaagsanaa marka waalidka waxaan ku doo waxaan ku boorinayaa inta aynaan horta hanti badan raadin nafaqada aynu fahanno aynu baranno haddaynaan xitaa waxba akhriyi karina dadka wax akhri karaniyo nafaqada maxaa ugu wanaagsan dhakhtarrada ay kaynu haleella aynu weydiinno khadar maxamed cakule v o e hargeysa